alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay axkaamtii salaatu ljamaaca qaala wakarat ljamci istuxiba xaysu laa bilqurbi minhu masjidu tacatala wakarat ljamci jamca badnaantiisa istuxiba waa la suneeyey oo jamaacada badan ayaa jamaacada yar ka fadli badan xayu meel baa la suneeyey laakiin hase yeeshee xayu meel baa la suneeyey laa bilqurbi meesha u dhow minhu isaga masjidun masjidaanu ahayn masaajidkaasi oo tacadala jamaaco ka cadilmaya haddii jamaacada badan isagu uu doonto aw fasaqa ama xayu meel baa la suneeyey ama jamaacada badani ay fadli badan tahay ama xayu meel baa la suneeyey fasaqa alimaamu ay laa yakuunu fisqu limaami imaamku aanu faasiq ahayn aw duu bidcatin ama bidca mid u saaxiib aanu ahayn wa jumcatu salaad jumcana yudrikuhaa wuxuu ku haleelayaa birakcatin biidraaki rakcatin ragcad haleelisteed marka halkan wuxuu leeyahay jamaca badani waa ka fadli badan yahay jamaca yar waana sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay salaada ninku uu kelidii tukado salaada uu nin la tukadaa inay ka fadli badan tahay salaada uu laba la tukadaana inay ka fadli badan tahay salaada uu nin qura la tukado tirada badanina inay fadli badan tahay ilaahayna subxana wa tacaala tirada yar uu ka jecel yahay hase ahaatee waxaa jira xaalado jamaacada badan in la doonto oo loo tago aan la sunnayn xaaladda koowaad oo haddii marka uu jamaca faraha badan doonto masaajid u dhowi uu jamaaco ka cadilmayo bilaa jamaaco u noqonayo oo jamaacada badan hadduu tago masaajidkii u dhowaabaa bilaa jamc noqonaya oo dee isagaaba imaamkii masaajidka ah amaba se yaxduru nnaasu bixuduurihi wa salaatihi fiihi dadkaa isaga eeganaya masaajidkaa markuu yimaado ayay dadku imanayaan hadduu isagu iskaga tago ka jamaacada badan u tagana dadkii masaajidkii iman maayaanoo bilaa jamaacu noqonaya marka xaaladaas oo kale aljamaacatu alqaliilatu fiihi afdalu minha fii gayrihi wain kahura jamcu jamaacada yar ee lagu tukado masaajidka qofka u dhow ayaa ka fadli badan jamaacada masaajid kale lagu tukado masaajidka kale jamciisu ha badnaadabe rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam guud ahaan waaba diidayba tatabuc almasaajid ama takhati almasaajid qofku masaajidkii u dhowaa inuu ka tallaabsado mid fog inuu tago kan u dhowaa markaa xaq ku leh aw xayu ama waxaa la sunneeyaa jamaacada badanoo ay fadli badan tahay xayu meesha laa yakuunu aanu jirin fisqu limaami imaamka fisqigiisu jamaacadii markaa faraha badnayd haddii imaamkeedu uu yahay faasiq fisqi lagu hubo ama mutaham bilfisq uu yahay jamaacada yare lagu daba tukado imaam cadli ah ayaa fadli badan aw duu bidcatin ama imaamku aanu ahayn imaamka jamaacada badan tukinaya mid bidca u saaxiiba walaa huwa imaamku aanu ahayn duu bidcatin bidcadaasi oo bidcadii lagu gaaloobaya aan ahayn waayo ka bidcada lagu gaaloobo u saaxiibka isaga in lagu daba tukada ama banaanaba mid bidca hayru mukafira u saaxiiba waa inaanu ahayn oo haddii imaamka jamaacada badani uu yahay mid bidco ku sifaysan hayru mukafira midaan lagu gaaloobin ah waxaa ka fadli badan jamaacada yar ee imaam bidco ka marani uu tukinayo wuxuu hi wa jumcatu jumco yudrikuhaa wuu haleelayaa qofkii birakcatin biidraaki rakcatin buu ku haleelaya laa bimaa duunaha ragcad wax ka yar hadduu ka gaadho imaamka jumcadii ma haleelin salaadii jumcaha hadduu imaamka ragcad la tukado salaadaasi waa soo gaadhay oo ragcad kale ayuunbuu ku daraya xataa haddii ragcadda labaad uu imaamka rukuucda kusoo gaadho imaamkoo weli rukuucsan uu iminaano laakiin ragcadda labaad rukuucdeeda hadduu imaamku kasoo tooso oo ictidaalka uu ku gaadho ama inta kasii dambaysa ma aha mid jumcihii gaadhay waa in uu niyada bedelo duhur u bedelo jumcaha markaa waxaa ka duwan jamaacada oo jamaacada mar haddii imaamkiio weli aan ka bixin uu soo gaadho fadligii jamaacada wuu helaya inta aanu imaamku assalaamu aanu odrhan oo miimka aanu gaadhin hadduu soo gaadho fadligii jamaacada waa helaya wlfadl buu ihi fadligii fii takbiirati lixraami takbiirat lixraam xaalo uu ku sugan yahay oo lagu helayo alfadlu fadligii alkaa-inu ay ahaaday fi takbiirat lixraam takbiirat lixraamka dhexdeeda bilishtiaali yaxsulu wuu xaasilayaa bilishtigaali buu ku xaasilayaa maamuumkii inuu ku shuqloobo biha takbiirat lixraamka uu ku shuqloobo oo dee uu bilaabo caqiba alimaami ee caqiba taxarumi alimaami imaamku markuu xidho dabadeed yar takbiirat lixraam in imaamka laga soo gaadhaa fadli dheeraada bay leedahay markaa qofkeebaa la odhan karaa takbiirat lixraam imaamka wuu ka soo gaadhay waa qofka markuu imaamku ixraamto dabadeed yarba isaguna ixraamashada bilaabo ku dhawaaqista min gayri taraakhin isagoo aan markaa kasii dib dhicin haddii iyadoo imaamku takbiirat lixraamki uu la yimi isna uu markiiba bilaabi waayo uu ka dib dhaco fadligii takbiirat lixraam wuu seegay wuxuu ihi wakarat ljamci jamac badnaantii ayaa istuxiba la suneeyo fadli badan xayu meel baa la suneeyey laa bilqurbi halka u dhow minhu isaga masjidu masjidaanu ahaan masaajidkaasi oo tacadalaa jamaaco ka cadilmaya hadduu tago kaa jamaacada badan aw fasaqa alimaamu ama meesha aanu imaamku faasiq ahayn imaamka jamaacada badan tukinaya aw duu bidcatin ama bidca mid u saaxiiba aanu ahayn wa jumcatun salaad jumcana yudrikuhaa waa haleelayaa birakcatin biidraaki rakcatin buu ku haleelaya ragcad gaadhisteed wlfadlu fadligii halkaa inuu ahaaday fi takbiirat raam takbiirat lixraam dhexdeed yaxsulu waa xaasilaya bilishtigaali buu ku xaasilayaa shuqloon bihaa takbiirat lixraamka uu ku shuqloomo maamuumkii caqiba alimaami ee caqiba taxarumi limaami imaamka xidhashadiisa dabadeed yar halkana wuxuu ku sheegayaa cudurdaarada qofka u banaynaya inuu ka hadho salaadii jumcaha iyo salaadii waxa weeyaan jamaacada wa cuduru tarkihaa buu ihi jamaacada ka tegisteeda waxaa cudurdaar qofka ugu noqonaya wa jumcatin jumco ka tegisteedna cudurdaar ugu noqonaya matarun roob weeye oo waxalun dhoobo iyo biyo isdhex qaadaya weeye wa shidatu lbardi qabowga daraantiisii weeye wa xarin wa shidatu xarin kuleyl daraantii weeye maradun xanuun weeye wa caashun haraad weeye iyo wajuucun gaajo daran labaduba ay daran yihin labadaasi oo qad daharaa qofka ka muuqdo kasoo ifbaxay aw galaba ama waa inuu ka qaalib noqdo cudurdaarku alhujuucu aw ama cudurdaarku alaba waa inuu ka qaalib noqdo qofka alhujuucu ay annucaasu luladu maca tisaaci waqtihaa salaada waqtigeedu ballaadhni uu ballaadhan yahay maceed bay kuwaasi cudurdaariyin wa curyun qaawani weeye wa aklu di riixi urta kii u saaxiibkaa cunistiisa weeye riixi alkariihi urtii ahayd mid la dhibsado niyun wa huwa waxaal huwa kaa urta qarmuunlihi niyun uu yahay mid qaydhin oo aan la karin in lam yazul haddaanu suulin riixaa kariyahay urtaa qarmuuni falyaqcud ha fadhiisto fii beyti gurigiisa gurigiisa ha ku tukado halkana wuxuu kaga warramaya waxyaabaha qofka cudurdaar u noqonaya uu kaga hadho salaadii jumcaha iyo jamaacada karaahadii markaa jamaaca ka harhkayle waa kii waa sunna yidhi ayaa meesha ka baxaya hadday cudurdaaradani jiraan haddii la idhahdo dee waa waajibna waana sida saxiixae dembigiibaa markaa ka dhacay oo dembaabi maayo hadduu cudurdaaradan awgood uga hadho cudurdaaradii waxaa kow ka ah roobka habeen iyo maalinkuu doonayaba haddoo roobka markaa xadkiisuna waxa weeyaan ama daabidkiisu inuu marada qofka ka qoynayo waxaa isna cudurdaara waxal waxalku waa atiinu lmakhluuqu bilmaa waa dhoobada markaa dee qoyaanka leh biyaha leh oo qofku uu ku siibanayo amaba se dee hadduu dhex socdo kusoo duulayso oo maryihii ka kharibaysa wa shiddat lbardi waxarin kulaylka markaa daran iyo qabowga daran iyaguna waa cudurdaar oo jamaacadiiyo jumci waa uga hadhi karaa wa maradun iyo xanuunkii hadduu ishaa jamaacada tagu mashaqo kala kulmaayey mashaqadaasoo khushuucdii weysiinaysa xataa lama shardiyo xanuunkaasi inuu gaadhsiisay iyo xadkii uu u banaynayay inuu fadhi ku tukado marka xanuunkii mashaqada wate weeye ama xanuunka yasiirkaasa madax xanuun yar iyo xumad yar iyo kuwaas cudurdaar maaha iyagu waxaa cudurdaara buu yihi haraad iyo gaajo laakiin labadaasi waa inay laba daran yihiin oo qad dahara waa kaa yidhi waa inay laba daran yihiin ama yaani aada ba u daraane waa in raadkoodii qofka uu ka muuqdo dahara atharuhuma iyadoo haraadkaa daranay ama gaajadaa daran hadduu siraad jumce ama jamaacadii tag shaquu kala kulmaya waxaa la mida haddii raashinkii la keeno ama qaruba xuduuruhu raashinka imaanshihiisa iyo keenistiisa ay soo dhowaato wa nafsuhu tatuuqu ilayh raashinkaa ama cabitaankaana naftiisu ay doonayso waxaa isna cudurdaara khalabat lhujuuc ee annucaas hadduu ishaa jamaacadii sug hurdaa markaa ka qaalib noqonaysa ama markuu ishaa tag waabuu luloonayaao gidaaraduu jiiraya ama haadaamuhu ka dhacaya markaa jamaacadu waa iskaga hadhi karaa gurigiisu iskaga tukan karaa waxaa shardi u ah kuwaas oo dham inay cudurdaar noqdaan in salaada aanu waktigeedii ka saarin oo salaada fii waktiha uu tukado oo midna cudurdaar u noqon maayo ilaa salaada faralkaa waktigeedii inuu waasic yahay mooyaane oo wakti dee uu ku tukadaa uu hadhayo markuu howlahaasi markaa isdhaafiye la sheegay waxaa kaloo cudurdaara curyun oo maraba waa waaye waxa weeyaan uu xidho oo cawrada ku asturo waa cudurdaar jumcaha iyo jamaacada uga hadhi karo ila qaawani ku tegi maayo bal waxaa la mid a hadduu waayo thawbun laa'iqun bihi maro isaga markaa martabadiisa la eega ku habboon waa waaye oo maryaa uu hayoo dhami waa maryo markaa quursi iyo liiditaan usoo jiidaya hadduu dabadda ugu baxo oo jumciyo jamaacaduu ku tago markaa gurigiisu iskaga tukan karaa waxaa kaloo cudurdaarada jamaacada uga hadhi kara ka mida inuu cuno wax ur qarmuun leh oo qaydhin marka qaydhinka wuxuu ga jeedaa dee haddii la kariyo urtiisa ayaa sida khaalibkaa suusha marka haddii la kariyo karintaa urtiisu ay ku suushay ama farsamo kaloo dee lagu sameeyey mucaalajo kaloo lagu sameeyey marka sababtii meesha waa ka baxday xukunkeena meesha waa ka baxaya oo dee basal raashin lagu dhex kariyey buu cunay urba ma lahaba ama toon basal baan cunay un ama toon baan cunay un cudurdaar maaha waa in raaixadiisii kariha ahayd ee urtiisii la dhiibsani waa inay baaqi tahay oo nabigu calayh الsalatu salaam wuxu uhi man akala basla aw huuman falaa yaqrabana masjidana masaajidanaana waa soo aroortay qofka basal ama toon cunaa masaajideeda yuuna usoo dhowaanin maxaana gurigiisa ha ku tukado xadiidka jaabir man akla huma aw basla falyactazilna falyactazil masjidana walyaqcud fii beyti buui nabigu alayh الsalatu asalaam walihada buui in lam yazul haddii aanu suulin oo urtii qarmuureyd aanay baabi'in falyaqcud fii beyti gurigiisa ha iska fadhiisto ha ku tukan saa nebigu calayh salatu salaam u yihi haddiise urtii qarmuuneyd wuxuu ku suulin karaa uu jiro waa inuu ku suuliyo deetana jamaacad uu ka qayb galo halkanna wuxuu kaga hadlayaa shuruud lqudwa imaam ku xidhashadu shuruudda ay leedahay koob iyo toban buu markaa safiinuhu sheegaa marka isaguna koob iyo tobanka unbuu kala qeybqeybiyey walaa tasixu ansixi maysa buu ihi qudwatun ku xidhasho bimuqtadii mid imaam kale kusii xidhan lagu xidha ansixi mayso walaa biman walaa tasixu ansixi mayso qudwatun ku xidhasho biman mid lagu xidho talzamuhu ay waajib ku tahay icaada salaada soo celinteedu fi ictiqaad ilmaamuum maamuumku siduu aaminsanyay marka la helo walaa biman walaa tasixu ansixi mayse qudwatun xidhasho biman mid lagu xidho qaama istaagay sahwan sahwi awgiisu taagay ilaa ziyaada wax salaada dheeraad ku ah isu taagay washartu buu yihi ay shartu sixati lqudwa xidhashada imaam lagu xidho shardigeed cilmuhu ogaalkiisu waya biafcaali limaami imaamka afcaashiisa uu og yahay yaqiinan uu og yahay ama danan malahaan uu ogyahay biru'yatin wayaxsulu waa xaasilaya alcilmu biafcaali ilimaam imaamka afcaashiisa ogaalka umaamuumka ogaadaa biru'yatin buu ku xaasilayaa oo arko imaamka aw liman yaqtadii bihi ama imaamka cid ku xidhan oo arko aw samci taabicin taabici limaami aw samci sawti taabici limaami ama imaamka ka raacsana ku xidhan sawtkiisa maqal uu maqlo min baabi lawlaana dee sawt limaam inuu maqlo iyaduna walyaqraban buu yihi ha u dhowaado minhu imaamkii bikayri lmasjidi masaajid meelaan ahayn haddii uu ku tukanayo oo banaana amaba se dhismo ah wa duuna xaailin taad la-aantii arintaasi ha ahaato idaa lam yazid waa haddii aanu ziyaadin aanay ziyaadin almasaafatu beynahum masaafada udhaxaysa isaga iyo imaamka fii kayri lmasjid meeshaan masaajid ahayn calaa halaai miatin saddex boqol waa inaanay ka ziyaadin saafada udhaxaysa imaamka iyo maamuumka oo min adiraaci dhudhunna ah walam yaxul waa inaanu teedin ay beynahumaa dhexdooda nahrun webi wa turqun ay ariiqun iyo wado wa tilaacun iyo taagag halkan wuxuu kaga waramayaa axkaamtii ikhtidaaga ku-xidhashada imaam lagu xidho marka ansixi mayse buu yidhi in mid isagii maamuum ah aada ku xidhato xaal iqtidaai markaa uu maamuumka iyo imaamka uu ku xidhan yahy inaad ku xidhato ansixi mayso waayo dee isagii ayaa taabica oo taabicu laa yakuunu matbuucan mid isagii cid kale raacsan oo taabicu ah oo imaam ku dayanaya mid isaga la raaco oo imaam laga dhigto ma noqonayo marka waa shardigii ahaa inaanu maamuum ahayn an laa yakuuna shuruud lqudwa waxaa ka mid ah an laa yakuuna man yaqtadii bihi maamuuman markan uu ku xidhanayo waa inaanu maamuum ahayn hadduu og yahay inuu maamuum yahay ku-xidhashadii ansixi mayso hadduu ka shakisan yahayna waa lamid ku-xidhashadii ansixi mayso hadduu marka hore maamuum ahaa laakiin markan uu ku xidhanayo xaalal iqtidaa aanu maamuum ahayn way ansaxaysaa muطlaqan xata fi salaati اljumca xataa kuwii maamuumiinta ah ee masbuuqiinta ah ee salaada qaybe ay ka hor dhacday waa isku xidhan karaan oo oo qofku dee isaga oo salaada ku jira ayuu maamuumnimada ama jamaacada u niyeysan karaa laakiin waa waa karaaha weeye taasi amaa salaada jumcaha dhexdeeda la ma ansaxayso isagoo salaaddii ku jira inuu ku xidho mid kale inuu ku xidho haddee jumco kale markaa tii hore ka dambeysay in la bilaabay bay noqonaysaa walaa biman talzamu icaada shuruudda markaa iqtidaaga ama ku-xidhashada imaamka waxaa ka mid a anlaa yactaqid alma'muum wujuuba qadaa'iha calayhi cala alimaami waa saa safiinuhu u dhigo waa in aanu maamuumku aaminsanayn salaadan qallaheedu inuu imaamka waajib ku yihi waxaa tusaale u ah imaamkiibaa faaqidu tahuureyn mid labadii lagu daaharo qaadanayaba waaye biyo iyo ciid dabeetana tukanaya lixurmati lwaqti waqtiga xurmadiisa uu ilaaliyo markaa dee kaa salaada qalaynteedu waa waajib bay ku tahay waxaa la mida kii markaa u gebagabaystay dee qabow awgii ama biyuu waayey isagoo jooga meel biyo in laga hela ay qaalib u tahay amaba se nacam asbaabtii dee markaa waxaa laga helay ka gebagabaysta salaada soo celinteedu ay ugu waajibaysa markaa kaana ku xidhan maayo walaa biman qaama ilaa ziyaadatin mid sahwiyey oo ragcad shanaad u kacayna ragcad dheeraada sahwi awgii isna ku xidhan maayo ragcaddii duhur buu markaa afartii intuu dhameeyu saawiyo mid shanaad buu kacay taa shanaad isagoo ku jira inaad ku xidhataa kuwa ansixi mayso ila salaadiisii ka mid maahe haddaad marka hore ku xidhnaydoo ragcad shanaad uu kacana inaad adoo og inay ragcad shanaad tahay ama ragcad dheeraada inay tahay adoo og ama rukunkani rukun salaadiisa zaa'idku inuu yahay adoo og inaad ku raacdaa kuma banaana haddaad sidaa yeesho adigoo u cabdiyey garanayana inaan arrintaasi bannaanayn salaaddi way kaa buraysa salaadii salaadaadii baad ziyaado camdan ugu dartay si uu kasaad ugu dartay marka maxaad yeelaysaa ile waa imaamkii waad ku xidhantahay waxaad niyeysanaysaa inaad ka goosato markaasaad salaadaadii gooni isaga wadanaysa amaba se waad sugaysaa ilaa ziyaadaya dheeraadka uu kasoo noqonayo waxaa shardi ah buu yihi lisixati aljamacati waliqtidaa jamaaco iyo isku xidhasho waxaa shardi u ah cilmu maamuumku inuu og yahay iyo ka ku xidhanaya biafcaali limaam imaamka afcaashiisa waa inuu ogyahay uu garanayo waa si dee mutaabacad iyo raacistiisi ay u suurtowdo ila haddii kale mutaabacadii maba suurtowdabe siduu haddaba afcaasha imaamka ku ogaan kara dee biru'yatin aragtuu arkaya lilimaami imaamkii ama libacdi lmaamuumiin ama maamuumiin maamuumiintii ku xidhnaabu qaar sii arkaya ama aw samci taabici limaami ama sawtkii imaamku maqlaya samaaci sawti ama mid imaamka ku xidhan oo maamuuma ayuu sawtkiisa maqlaya sawt mubaliq buu maqlaya kaasina inuu hiqo yahay ayaa shardiya shardi maaha mubaliqu inuu yahay maamuum imaamka ku xidhan xataa mid aan salaadba ku jira hadduu doonaya baa noqdee mid imaamka sawdkiisii ku soo gaadhsiinaya takbiiratulintiqaalkiisii haddii uu jiro waa kugu filan tahay waaye waxaa kaloo shuruudda jamaacada iyo isku xidhashada ka mid a an yakuuna almaamuumu qariiba min alimaami maamuumku waa inuu u dhow yahay imaamka fii xaddi lqurbi waa inuu yahay markaa markuu intee u jiraa la odhan karaa waa u dhowyi shardigan u xaasilaya markay masaajid ku wada jiraan imaamka iyo maamuumku mid waliba meeshuu doonaya masaajidkaa ka joogo mar haddii ay masaajid ku wada jiraan oo midkoodka kale inuu gaadho oo intuu xaggiisa u socdo uu gaadhaana ay suurtowdo dee yacni meelo isu furan dee ay jiraan ay isaga gudbi karaan walow albaabku meeshaa la isaga gudbi karaa albaabkeedu haba ceshanaadabe waa fii xaddi lqurbi oo jamaacadii iyo isku xidhashadu way ansaxaysaa annu maa daamaa fii masjidin waaxidin wain kaana kabiiran waasican falqurbu xaasilun mar hadday masaajid qura ku wada jiraan walow masaajid weynba ha noqdee dee isu dhowaanshin waa xaasil curfi ahaan laba qofoo isu dhow inay yihiin baa markaa loo ictibaarinaya oo imaamkiiba halen ku tukanaya maamuumkiina dabaqa saddexaad buu jooga ama sadxiga saruu jooga masaajid bay dee wada joogaan wa yumkin nufudu nufuudu axadima ila alaakhar walow binciaafin midkoodka kale inuu gaadhaano waa suurtowdaa walow leexleexashabe ha ku gaadheen waduuna xaailin ida lam yazid calaa halaai miati min adiraaci meelaan masaajideen hadday joogaan imaamka iyo maamuumka labadooduba amaba se dee midkood meeshaasi dhismo ha noqoto ama banaanba ha noqotee waxaa shardiya masaafada udhaxaysaa saddex boqol oo dhudhun oo taqriibi ah inaanay ka badnayn oo labada qof ee isu jira saddex boqol oo dhudhun iyo ka yar curfi ahaan waa isu dhow yihiin bay leeyihin anlaa yaziida maa baynahuma calaa halaai miati diraacin dhudhunkuna waa dhudhunka bani aadamka ee muctadilka dhexdhexaadka weeye waana taqriib walaa yaduru ziyaadatu halaaati adrucin wa naxwiha saddex dhudhun iyo wixii ka yar inay dheeraad noqdaan dhibi mayso saddex boqol ay dheeraad ka noqdaan haddaba hadduu imaamka masaajidka ku jiro saddexda boqolaa dhudhun cabirkooda waxaa laga qaadayaa yanaa safka masaajidka u dambeeya ee laga soo qaadi maayo imaamka oo haddii imaamka iyo safka u dambeeya kun mitir u dhaxeeyo kunkaa mitir la tirsan maayo waxaa la eegayaanu eegayaa un aakhiru saf iyo kaa banaanka jooga ee imaamka ku xidhan saddex boqoloo dhudhun ka badan waa inaanay udhaxayn sidaasoo kale kaa iyo safka kusii xigana saddex boqoloo dhudhun ka badani waa inaanay udhaxayn laakiin isaga iyo safka u dambeeya kumanaan mitir hadday doonayaan ha udhaxeeyaan waxaa muhima uun in afcaalulimaam uu garanayo oo dee uu mutaabacayn karo uu ku dayan karo uu raaci karo baa muhima waxaa kale oo shardi ah marka meelaan masaajid ahayn ay ku tukanayaan oo banaana ama dhismo kalaba inaanu xaail u dhaxayn wax kala teedaya imaamka iyo iyo kaa ku xidhan xaailka waxaa looga jeeda wax diidaya inay isgaadhaan ama aragtida diidaya se dee gidaar gudban baaba udhaxeeya ama albaab marduuda cishan oo kii masaajidka ay ku wada jireen iyo kaa dabadda jooga masalada waa ku kala duwan yihin masaajid ku wada jira waxaan ihi mar haddii ay isgaari karaan walow meesha iska gaari karaan albaab ceshanoo dee la iska riixi karaba ha noqdee waa waa isu dhow yihiin oo jamaacadu waa ugu ansaxaysa laakiin markan uu imaamkii gudaha ku jiro isna uu banaanka tusaalehaan joogo ama dee laba dhisme ama dhisme aan masaajid ahayn waa albaab ceshani hadduu udhaxeeyo waxa weeyaan isku xidhashadaasi ansixi mayso ama daaqad baa udhaxayso de waaba iska arki karaan daaqadii laakiin iskama gaari karaan meel la iskaga gudbi kara maaha gidaar albaab ceshan daaqad iyo wixii lamidi haddii ay kala teedaan isku xidhashadii ansixi mayso sidaasoo kale haddii ay kala tee u kala teedo webi ama wado ama tilaac taagag wuxuu yihi washarطu sharطigi cilmuhu maamuumka ogaalkiisa weeye biafcaali imaam imaamka afcaashiisa ogiye biru'yatin aragti uu ku ogiye oo arkaya isagii ama maamuumin kale aw samci taabici limaami ama imaamka mid taabicu ah maqalka oo maqlayo codkiisa walyaqraban ha dhowaada buu yihi almaamuumu minhu imaamkii ha u dhowaado bikayri lmasjidi masaajid meelaan ahayn oo banaana ama dhismaa marka ay ku tukanayaan wa duuna xaailin xaail waa inaanu jirin wax kala teedaya waa inaanu jirin idaa lam yazid marka aanu ka kororsanayn ay maa baynahumaa inta masaafada udhaxaysa calaa alaai miatin saddex boqolo min adiraaci dhudhuna walam yaxul waa inaanu teedin nahrun webi wa turqun iyo wado iyo watilaacun iyo taag waaye waa inaanu teedin maaha ee macna ma kala teedaya wey walam yaxul waa inaanu teedin baan idhi malaa saa maaha walam yaxul ma kala teedayo imaamka iyo maamuumka oo xaail noqon maayo kala teeda nahrun webi wa turqun iyo wa tilaacun e laa yucaddu annahru waariiqu watilaacu xaailan xaail lagu tirin maayo kuwan iyo umu waa tukinayaa oo waa bannaantay inuu tukiyo cabdun addoon wasabiyun mid aan qaan gaadhin oo mumayisa wasabiyun sabigaasoo yacqilu caqli leh oo garaadsaday oo faasiqun baa tukinayo inuu tukiyo ay bannaan tahay laakiin hase yeeshee siwaahum kuwa iyaga ka soo hadha ayaa afdalu ayaa iyaga ka fadli badan inay tukiyaan iyaga waxaa ka fadli badan kuwa iyaga ka soo hadha inay tukiyaan oo qof xuri uu tukiyo oo mid baaliq uu tukiyo oo mid cadli uu tukiyo saasaa afdala lamra'atun buu yihi gabadhi tukin mayso bidakarin mid lab walalmukhilu kii hallaabinayeyna tukin maayo bilxarfi xarafkii min faatixatin xaale xarafkaasi uu faatixo ka mid yahay lilmuktamil kii dhammayska tirnaa faatixada xuruufteeda aan luminahayn wax ka mida tukin maayo waay waxa imaam noqon kara buu ihi addoon oo caaishaba dee addoonkeedii de kuwan waa kii tukin jiray sabi baa noqon kara camr ibnu salama isagoon qaan gaadhin buu toddoba jira buu qoomkiisa tukin jiray inuu caqli leeyi baa shardiga faasiqna waa tukin karaayo waa ansaxaysaa imaamadiisu oo xajaaj ibnu yuusuf oo fisqigiisa laysku waafaqsan yahay ayaa cabdillaahi ibnu cumar iyo saxaabo kaleba ay ku daba tukan jireen ku daba tukan jireen laakiin kuwan kuwa aan ahayne kasoo hara ayaa ka fadli badan buu leeyahy oo ah qofkii xorta ahaa iyo kii baaliqa iyo kii cadliga ahaa xataa haddii sabiga iyo faasiqa iyo addoonku ay xagga fiqiga iyo qiraa'adii ku horeeyaan lamra'atun buu ihi bidakarin oo suwaru lqudwa waynagii safiinaha ku dhigannay sagaal bay ahayd suwaru lqudwa afar aan jamaacadiiyo isku xidhashadu aanay ku ansaxayn iyo shan ay ku ansaxayso sagaalkaasay ahaayeen kuwiibu marka wax ka mida buu tilmaamay marka sagaalka waxay noqonaysaa qudwadu marka laga eego nooca uu yahay imaamka imaamku iyo nooca uu yahay ma'muumku ida kaana noocaani weeye ida kaana alimaamu akmala min alma'muumi aw musaawiyan lahu saxat اlqudwa haddii imaamku uu maamuumka ka dhamaystiran yahay oo kaga dhamaystiran yahay bidukuura uu kaga dhamaystiran yahay ama musaawiyan mid la siman uu yahay oo maamuumka imaamkaba waa waa dukuur ama labadiba waa inaaf way ansaxaysaa wa ida kaana alimaamu anqasa min alma'muum yaqiinan buu uga nuqsaansan yihi aw ixtimaalan ama si inay suurtoobi karto u uga nuqsaansan yihi laa tasixu lqudwatu markaa dee waad xusuusan kartaa maan filayaa sagaalkii suurad xusuusan kartaan oo qudwatu rajulin birajul way ansaxaysa qudwatu ama imaamatu rajuli bimraatina way ansaxaysa imaamatu imraatin bimraatina way ansaxaysa imaamatu kunha bimra'atin way ansaxaysa oo dee ama gabadh buu noqon ama nin buu noqon oo uu ka ziyaadsanaan ama uu la mid noqon doonaa kuwaan shantaan ansaxahayna waa la xusuusan karaa waayahay walalmukhilu bilxarfi bifatixati lilmuktamili wa imaamatu lumiyina anlaa yakuuna umiyan baa imaamka shardi waa inaanu umi ahayn umigu fii luqati alcarab waa man laa yaktub walaa yaqra'u lmaktuub ka waxba qori waxa qoran aan akhrin lakin alumiyu cinda alfuqahaa fi istilaaxi alfuqahaa waa ka duwanyo waman laa yuxsinu xarfan min alfaatixati waa ka xaraf faatixada kamid aan garanayn ka badan haddaanu garanayno dee kasii awleysan waa ummi in lagu xidhaa markaa ma ansaxayso oo uu ku xidho man yuxsinu hada alxarf mid xarafkan hagaajinayo si sax u akhriyay walow xaraf kaleba ha kharibaye laakiin xarafka uu khaldayo dee uu meeshaba ka saarayo dee shadkiibuu ka tegaya tusaale ahaan ama madkiibuu ka tegaya xaraf waa meesha saa kaga baxaya amaba dee xaraf buu meesha ka saarayaaba waa ummi haddii kaa xarafkaa uu luminayo uu kala mid yahay lumintiisa walowka uu ku bedelaya kuba khilaafsanaad waa ku xidhan karaa arrintaa waa ka simayn halkanna wuxuu kaga hadlayaa mas'alada ku saabsan markaa dee masaa'il baa jirta uu ka tegayoo masaaisha waxaa ka mid ahaa tawaafuqu nadmi salaatayhima labadaas labadooda salaadood qaabkoodu waa inuu iswaafaqsan yihi waa inay isku waafaqsan yihiin nadmiga laa fi lcadadi walaa fi niya labada salaadood ee la isku xidhaya inay niyada ka midaysan yihiin oo isku wax loo niyoodo shardi ma waa mid faral tukanayabaa mid sunno tukanaya ku xidhan kara cagsiguna waa saas oo kale qadaa iyo adaa baa la isku xidhi karaa tirada inay ka midaysan yihinna shardi maaha afcaasha daahirka waa inay ka midaysan yihiin xaggii rukuucaha iyo sujuudaha iyo waa inay isku mid ka yihiin halka wuxuu kaga hadlayaa haddii ma'muumkii uu imaamkii ka hormaro ama uu ka dib dhaco oo shuruudda qudwada maxaa ka mid ahaa shuruudda qudwada waxaa ka mid ahaa anlaa yataqadama calayh waa inaanu ka hormarin ma'muumku imaamka fii makaanin bimakaanin aw biqowlin aw bificlin oo makaan ahaan waa inaanu kaga hormarin oo waxa uu cuskanayo maamuumku waxa uu imaamku cuskanayo waa inaanu xagga qiblada ka xigin oo haddii dee uu lugihiisa ku taagay waa inaanu cidhibtiisu cidhibta imaamka xagga qiblada ka xigin hadduu fadhi ku tukanayo baridiisu barhidada imaamka waa inaanay ka horeyn haddii uu ku tukanayo tusaale ahaan jief madaxiisu madaxa imaamka waa inaanu xagga qiblada ka xigin waxa waa haddii ay jiha qura u wada tukanayaan laakiin haddii imaamkii iyo maamuumkii jihada ay u tukanayaan ay isku khilaafsan yihin waxaanay taasi ka dhici kartaa masjid ulxaraame inuu ka horeeya dhib ma laha oo imika dee kacbadii waa lagu wareegaa soo ma marka imaamkiina jihadan ayuu kaga tukanaya maamuumkiina xaggaas uu kasoo horjeedaaba marka inuu kacbada uga xaggeeda uga dhowyahy wax dhiba ma laha mar hadday kala jiha yihiin oo imika oo kale salaatu taraawiix oo kale meel xaggaa dambaabaa aimadan tukinaya ay joogaan saxnulkacbana maamuumin badan baa ku tukanaya marka xaggii kacbaday ka xigaanba way ka horeeyaan waay sidaasoo kale waa inaanu qowl kala hormarin oo hadduu takbiirat lxiraam kala hormaro imaamka weli aan xidhan uu xidho haddana uu ku daydo oo mutaabaceeyo ma ansaxaysa salaadiisaaba ku buraysaba meelo kale inoo iman doonaanoo qowl aanu kala hormari karin ficilla waa inaanu kala hormarin oo dee mutaabaca waajiba inamaa jucila limaam liyutama bihi faida kabara fakabiru ida rakaca farkacu ida qaala samic allahu liman xamida faqul rabbana walaka alxamd wahaakada maxaa daba dhacaya hadduu imaamkii ka hormaro ama uu kadib dhaco wain taahara hadduu dib dhaco almaamuumu canhu imaamkii hadduu kadib dhaco aw taqadama ay calayhi ama uu ka hormaro imaamkii biruknayi lficlayni laba rukun oo ficli ah uma calima kadibna uu ogaado aw tadakara ama uu xusuusto xaalka markii hore ma ogeyn oo jahli baa u geeyey arrinta ama ma xusuusnayn oo nisyaan baa u geeyey faina salaatahu laa tabtulu salaadiisu buri maysa marka wa arbacin wain taahara canhu hadduu imaamkii kadib dhaco aw taqadama calayhi ama uu ka hormaro biarbacin afar uu kala dib dhaco ama kala hormaro tamad dhammaystirantay oo min aiwaali min alarkaani arkaantii ka mida aiwaali ee dhaadheerayd lilcuduri cudurdaar awgii uga hormaro ama uu kadib dhaco faina salaatahu salaadiisu laa tabtulu buri maysa la qadaraya salaadiisu buri mayso walaqwaalu aqwaashii uu imaamka kala hormarayey ama kala dib dhacayey haahuna halkan marka la joogo afarta marka la joogo kalafcaali afcaashii oo kale weeye ka shakihi buu yidhi walcuduru cudurdaarka uu imaamka uga dibdhici karaa ka shakihi waa shakigiisa uu ka shakiyoo kale inuu faatixadii akhriyey walbuط'i iyo gaabin gaabintiisa weeye fii umi اlqur'aani fii qira'ati umi lqur'aani faatixada akhrinteedii uu ka shakiyey ama akhrinteedii uu gaabinayo si gaabin saw akhriyo wa zaxmi wadci jabhatihi salaanta dhigisteeda oo cidhiidri gasho weeye wa nisyaanin ilo weeye waniyatulmaamuum buu ihi ka la tukinayo niyadiisu awalan marka horeba tajibu way waajibaysaa walilimaami wanudiba waa la suneeyey niyatulimaamati tukin niyeysigeed lilimaami baa loo suneeyey hayra jumcatin wixii aan jumco ahayn ayaa loo suneeyey oo jumcaha isaga inuu imaamnimo niyeystaa shardiba weeye halkan wuxuu kaga hadlayaa maamuumkii hadduu imaamkii kadib dhaco ama uu ka hormaro wuxuu yihi hadduu kadib dhaco ama ka hormaro imaamkii oo laba rukun oo ficliya arkaanta salaadu waa qowliya wa ficliya arkaan qowliya waa takbiirat اlixraam qira'aة اlfaatixa atashahud alakhiir asalaatu calى nabiy alayh الsalaatu wasalaam assalaamu arkaanta ficligana de waa qiyaamkii iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo ictidaalkii iyo sujuuddii iyo aljalsatu beyna sajdatayn iyo wahaakada marka laba rukun oo ficila ficiliya buu kala hormaray ama kala dib dhacay oo laba rukun oo imaamku uu sameeyo uu dhameeye baanu isagu weli samayn wuu iska taagan yihi imaamkiina wuu rukuucay waanuu ictidaalay sujuud xaggeed buu u kacay markaa rukuuci ictidaal buu kala hormaray oo ka isagu uu ku jiro iyo ka imaamku uu kusii socdo la tirin maayo laba kale oo xaasil garoob imaamka u xaasil garoobay ayuu imaamkii kala dib dhacay imaamkii baa intaa ka horeya ama isagaa imaamkii labadaa kala hormaro imaamkii oo qiyaamkii ku jira ayuu isagii rukuucay rukuucii kasoo toosay wuu ictidaalay ictidaalkiiu ka baxay oo sujuud xaggeed buu kacay laba rukun buu imaamkii ka horeeya haddii arintaasi ay dhacdo caamidan caaliman isagoo u camdiye sahwi aanu ka keenin isagoo garanaya arintaasi inaanay banaanayn walow salaadda inay burinaysaba yaanu garanay haddii arintaasi ay ka dhacdo caamidan caaliman tabtulu salaatu salaadiisu way buraysaa haddii arintaasi ay u dhacdo jahlan aw nisyaanan garan maayaba arrintan inay xaaraan tahay imaamka marka la doono waa la baasi karaa waa laga dheerayn karaa buu isleeyahay majahligiisa awgey ama ilabaa u geeyeyo waaba iskaba ilaayaba inuu imaam ku xidhnaaba kelidii buu iska watay salaadiisu buri mayso waa ka yihi uma calima ay bilxaal xaalku ogaaday markii hore ma garanayn kadib buu ogaaday aw tadakara ay bilxaal ama uu markii hore ma xusuusnayn oo ilowba u geeye uu xusuusta fa ina salaatahu laa tabtulu baa la qadarayaa baanu ihi soo warcad maaha waayahay hal rukun oo ficli ah ama bacda ruknin buu imaamkii kala hormaray caamidan caaliman bitaxriimi isagoo arrintaa u kasay xaaraan inay tana garanaya laa tabtulu salaatu salaaddiisu buri mayso walaakin yaxrumu dalika calayhi wayaأhamu bihi xaaraan bay ka tahay inuu hal rukun ama rukun barhkii imaamka inuu kala hormaraa xaaraan bay ka tahay aaimna wuu ku noqonayaa mar hadduu garanayo inay xaaraan tahay rasuulku alayh الsalatu salam waa ka yihi ama yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla اlimaam an yuxawil lahu ra'sahu ra'sa ximaar miyaanu ka baqahayn ka imaamka ka soo hortoosaya oo imaamka weli rukuucdii ku jira isagu ka soo kacaya miyaanu ka baqayn in madaxiisa madax dameer ilaahay subxana wa tacaala u rogo waayahay wa arbacin ay wain taakhara canhu aw taqadama biarbacin tamad afar rukun oo dhammaystirmay saddex uu dhammeeyuu ka faaruqay iyo kii afraaduu ku talabuso uu dhex galay imaamku ayuu kala hormaray maamuumkii ama maamuumkii baa imaamkii kala hormaray oo imaamkii oo rukunka ku jiruu saddex ka dambeeye sameeyey kii afraadna u galayba kuma sii socda uu galo u ku talabusa marka afar buu kala hormaray afarta rukun halkan waxaa shardiga inay yihiin alarkaanu awiila oo arkaantao dhami waa awiila marka laga reebo alictidaal waljuluus bayna sajdatayn ictidaalka rukuucda ka dambeeye fadhiga laba istood udhexeeya labadaas waa ruknaani qasiraani bay dhahan shaaficiyadu iyaga laftoodu daliil ahaan waa ruknaani awiilaan oo nabigu calayh isalaatu wasalaam qariiban min sujuudihi buu fadhiyey sida xadiidka saxiixa kusoo aroortay intuu sujuudsanaa in ku dhow sujuuddana waa dheeran jira laakiin iyagu saasay u arkaan arkaanto marka afar la kala horeeyo inay tawiilan yihiin baa shardi ah waxa kale oo ay kaga duwayin kuwii hore kuwa hore inay tawiila ruknayni ficliyeen tawiilayna u qasiireen ta hore waa sidaas tanna waa maxay waa arbacatu arkaano tawiila kuwii hore ruknayn oo ficliyeyna inay noqdaan baa shardi u ahayd sooma afartani ficliyeyn ha noqdaan ama qowliyeyn ha noqdaan oo wal aqwaalu kal afcaali waa kaa ina yidhi oo arkaantii qowliga ahayd arkaanta ficligaabay halkan marka la jooga ay lamid tahy marka wuxuu yidhi haddii afar rukun oo arkaanta dhaadheer ka mid ah oo qowliya ama ficliya ama labada isugu jirta uu kala hormaro oo lilcudri cudurdaar uu kala hormaro fa ina salaatu laa tabtulu salaadiisu buri mayso cudurdaarkuna waa kay noo soo socda beydka dambe ku iman doona ama uu kadib dhaco cudurdaarka awgii salaadii maamuumku buri mayso ha cudurdaar la-aan hadduu kala hormarona oo caalim caamida uu yahay mid arintaa u camdiye u kasay garanaya inay xaaraan tahay salaadiisu way buraysaa laba hadduu kala hormaraaba xaaladdaa salaaddiisu ay burayse afar maxaad u malaynaysaa marka afartu waxay noqon karaan faatixadii buu akhriyey imaamka weli aan akhrin waa rukun qowliya markaasuu rukuucay waa rukun labaad oo ficliya markaasuu labadii sujuudoodna la yimi sajada sajdatayn mar hadduu sajdatayinkii la yimi yani haddee sujuud waliba waa rukun fadhiga laba sujuud udhexeeya isaga tirin maayaan isagoo waa rukun qasiira bay leeyihin shardigiibu isagu ku baxay cudurdaarku haddaba waa maxay hadduu imaamka afar kala hormaro ama uu kala dib dhaco aanay salaadu ka burahayn marka uu joogo cudurdaarku waa ka shaki waa mihaalu lilcudri weyi maamuumkii baa shakiye wuxuu ka shakiyey qira'adii waajibkahayd uu la yimi deetana qiraa'adii buu dib u bilaabay taasaa keentay inuu imaamkii afar rukun uu ka dib dhaco amaba se akhrintiisaa gaabis ah faatixadii oo aanu dhammaynba masbuuqna maaha dee imaamka marbuu salaada la galay faatixadii isagoo weli aan dhammayn buu imaamkii afar rukun ka gaadhsiiyey isna waa mid degdegay hadduu doono ama sababtu waxa weeye wa zaxmi wadci jabhatihi salaanta dhigisteeda oo cidhiidhi galay oo dee dad fara badan baa meesha ku tukanaya waaba sujuudiba kari waayaba intuu wejiga meel la doondoonayey ayuu imaamka afar rukun ka gaadhsiiyey waa cudurdaar salaad iska buri mayso waxaa la mida isna nisyaanka wuxuu ilaabayba inuu maamuum ahaa buu ilaabayba waxaa isna la mida oo saddexdan afareeya wuxuu sugayaa imaamkiisa segtadiisa intuu imaamku markaa aamusayo bayna alqiraa'ati waasuura si uu halkaa dee faatixada u akriyo deetana imaamkiibaa markiiba rukuucayba deetana wuxuu uga dib dhacay imaamka si uu faatixada u akriyo halkaasi waa afar shan kalena waa sheegaan oo wuxuu ku mashquulay bisunatin ka ducaa iftitaax taasuu ku habsaamay ducaa iftitaax buu ku habsaamay ama atixiyaadkii hore dhexdiisuu seexday isaga oo mumakin maqcadato min alardi ah baridana dhulka qabadsiiyey ama waxa uu ku dul fadhiyey qabadsiiyey dee weysadii ka jabi mayso hadduu hay-adaa u seexday bay leeyihin laakiin taasuu ku habsaamo imaamki kaga dheereeyey waxaa la mida ikhtalad caleyhi takbiiru limaam takbiirtii imaamkaa ka gedmatay oo imaamkii meeshuu marayaba u garan waayo dee way dhacdaa taas oo imaamkii baa tusaalahaan atixiyaadkii hore ilaabayo allahu akbar buuha uu kacay imaamkii isna wuxuu isleeyahy allahu akbartani waa tuu ugu soo kacay atixiyaadka oo imaamku waa atixiyaadsanayaa buu isleeyahy atixiyaad buu isaga fadhiistay imaamkiina waa kan kacay allahu akbartii kale imaamku ku rukuucay ayuu ku war helay dabaqaasuu ku tukanaya ama koonahaasuu ku tukanayaa imaamkii si fiican uma arko taasaa keentay inuu imaamkii ka hadho ama imaamkiibaa atixiyaadkii intuu dhameeye hore u kacay isna wuxuu u hadhay inuu atixiyaadkii dhamaystiro ama sujuudduu isku ilaabay oo lam yatadakar ilaa wa imaamu raakicun imaamkii oo rukuucsan uunbuu markaa ku soo kacay ayib halkana wuxuu ihi waniyat limaami awala waniyat lmaamuuni awalan tajibu shuruud lqudwa waxaa ka mida an yanwiya alitimaam maamuumku waa inuu niyoodo imaamku xidhasho ama aljamaaca ama alqudwa intaas waa isku mide oo bilaa niyo isagoon jamaaco iyo ku xidhasho iyo aan niyeysan ayuu qof intuu daba istaagay uu iska raacraacay in badan buu sugay intadarahu awiila ama dee afcaashiibu ku raacay yana salaadiisu waa buraysa qof aan imaamu ahayn buu salaadiisi ku xidhay waxaa maamuumka niyo loogu shardiyey waxa weeye lianna afcaalahu marbuuطaة biafcaali gayrihi wuxuu sameynayabaa cid kale waxay samaynaysa ku xidhan oo camal buu dee raacistan uu imaamka raacaya camala lafteedu dee camalkina niyu u baahanya rasulku wuxu inama alacmaalu binniyat inama likuli imriin maa nawa niyat limaama iyada lama shardiyo inuu imaamku imaamnimo niyeysto waayo ka kelidii tukanaya unbuu la mid yahayo dee afcaalu waa gayru marbuuطa biafcaali ayrihi aw bigayrihi waxaanuu samaynaya ciduu isagu ku raacaya ma jirto kii kelidii tukanaya unbuu la mid yahay marka inuu imaamnimo niyoodaa jamaacada sixadeeda shardi uma aha jamacadu waa iska ansaxaysa laakiin bilaa ajar buu noqonaya iska ilaali dadkii baad iska tukisa imaamnimo maad niyood ajarkii imaamada heli mayse ila waxaanad niyeysan inamaa likulli mrin maa nawaa buuhi nebigu alay isalatu asalaam afar xaaladoodoo waxaa jira niyat limaama la shardiyo safiinaha ku qoran yaa xusuusan haye almucaada fi jamaaca salaatu aljumuca ya laba salado la jamcinayo maxay loo jamcinayo ya almuqadamatu fi lmaطr haye iyo mid baa ku adhe almadhuuratu fi jamaacatin tan lagu nadray in jamaca lagu tukado marka taasi iyadu haddaanu imaamnimo niyeysan way ansaxaysaa laakiin nafli mulaqa bay iska noqon doonta saddex horena maba ansaxayaanba waayahay wuxuu yihi walilimaami gayra jumcatin nudib de jumcada iyada inuu imaamnimo niyeystaa sixadeeda bay shardi u tahayba oo nawal jumucata mulaqan inuu jumco tukaduun buu iska niyeystay inuu dad tukiyo maba niyeysanba salaadiisuba xidhmi mayso laa tancaqidu salaatuhu laakiin salaadaan jumco ahayn buu iska niyeystay waa ninaan jumcaba lagu lahayn dad jumco tukanayana waa tukinaya salaadaan jumco ahayn buu iska niyeystay niyat limaam isaga waajib kuma aha xaaladdaas baabu salaati lmusaafiri qofka socdaalkaa salaadiisu axkaamta ay leedahay ayuu baabkani ku saabsan yahi yaعnaa kayfiyadeeda qaabka loo tukanayo min qasrin wa jamcina gaab in la gaabiyo iyo isugeyn la isu geeyo la kulmiya waxaa kaloo uu ku baabkan hoos keenay jamcu lmuqiim qofkii almusaafira inuu laba salaadood jamciyo lilmaطri aw lilmarad oo u jamciyo roob awgii ama xanuun awgii u jamciyo wuxuu yihi rukhisa waa la rukseeyey lilmusaafiri baa loo rukseeyey qasru arbacin qasru daati arbacin salaad afar ragcadood u saaxiib oo ragcadood ay afar yihiin gaabinteed oo fardin faral ah oo adaain ah mid waktigeedii oo jooga la tukanayo wafaa'itin wa qasru faa'itin baa loo sharciyey salaad tagtay oon adaa ahayne qalla ah gaabinteed baa loo sharciyey oo fii safarin yacnaa safar isagoo ku jira ka tagtay goormaa loo sharciyeeyey inqasada waa hadduu u qastiyey makaanan macluuman meel uu garanayo inay masaafatu safar tahay shuruudda qasrigay ka mid tahay rukhas safar in la helo in qasada waa hadduu u qastiyey makaanan maclu meel la garanayo wa huwa xaal huwa makaankaa la garanayaana masaafatu masaafadiisu sittata cashara ay tahay lix iyo tobanoo farsakhan farsak ahaaday dahaaban tegitaan ahaan fi safari safarkii dhexdiisaa loo ruqseeyey gaabinta safarkii almubaaxi ee ahaa mid bannaan xataa aabaa ilaa uu soo noqonayaa loo ruqseeyey halkan wuxuu kaga warramayaa qasru salaa fi safar iyo shuruudda uu leeyahy oo horta qasru salaati arubaaciya fi safar waa ruksa waajib maaha oo inuu dhammaystiraa waa u bannaantay qasriguna waa jaclu rubaaciyati ragcateyn oo salaadii labada afarta ahayd in laba ragcadood laga dhigo waxaa shardiya salaadu inay afar ragcadood tahay oo salaad saddex ragcadood ee mid labaatona lama qasri karo fi safar waa ka ihi qasru daati arbacin waxaa kaloo shardiya salaada la qasrinaya inay tahay salaad farala waa inay tahay oo salaad sunno ah safar baa la ahaadee in la qasriyaa ma banaana waxaa kaloo shardiya inay salaadaasi tahay adaa ay muadaad mid waktigeedii la samaynayo waa inay tahay oo salaad qalla ah oo la qallaynayo lama qasrin karo marka laga reebo tii isagoo safara ka tagtay salaad kasta oo qofku uu qallaynayo ma qasrin karo qaacidahaan u qaado ilaa faa'itata safari mid isagoo safara ka tagtay mooyaane oo isagoo safarana uu qallaynayo safarkii ay kaga tagtay laftiisa uu ku dhex qallaynayo ama safar kale uu ku qallaynayo laa tuqsaru faa'itatu lxadar salaad isagoo muqiima ka tagtay lama gaabiyo walow isagoo musaafira baa qallaynaya salaad ka tagtay isagoo oo musaafira hadduu qallaynayo isagoo oo xaadiro muqiimana lama gaabinayo ha waxaa kaloo shardi ah an yaqsida makaana macluuma ay macluuma kownuhu masaafata safarin meel uu garanay masaafatu safar inay tahay waa inuu uqastiyo qofkani oo meeshan uu ku socdaa masaafatu safar inay tahayba haddaanu garanayn rukaskii safarka yeelan maayo oo tusaale ahaan waa qof meel u socdaba aan garanayn oo asqoobay amaba se waa qof ugaadhsanayo ugaadhaasun eryana meel u gaari doonaba garan maayo ama waa baadi doonoo meeluu xoolaha ka doono oo gaara oo u garanayo u ogyahay ma jirto waa iska wareegeysanaya lakiin hadduu baadi doonyaho meel macluuma masaafatu safar inay ta la garanayo uu xoolaha ka baadi doonayo markaa dee waa qasrin karaa salaadii masaafaduna waa inay ta sittata cashara farsakan lix iyo toban farsak oo afar iyo sideed iyo afartan mayl oo haashimiya ah haddii kilomitr loo rogana dhowr iyo siddeetan kilomitr xagga tegitaan ahaanun labadoo la ysku daray inay intaa yihiin shardi maaha waxaa kaloo shardiya safarku inuu yahay safar jaa-iza xaaraan ahayn oo safarkii waajibkaa iyo kii mustaxabkaa iyo kii mubaaxa ahaa iyo kii makruuha intuba waa soo gelayaan mubaaxa waxaa ka baxaya uun safarka xaaraanta ah alladii yacsi bihi safarka uu laftiisa caasi ku noqonayo oo caasin bisafari iyo caasin fii safari baa kala duwan oo caasin bisafari waa ka safarkaba macsiyo markaa u bilaabay macsiyo u safrayaaba sida inuu xado ama dilo ama khamri cabo ama zinaystiyo wixii lamida kaasi rukasu safar heli maayo oo laa tunaatu rukasu bilmacaasi sida qaacida fiqiga ay tiraa rukso macsiyo rukso laguma helo almacsiyatu waa sababun litashdiid walaysat sababan litakfiif watashiil ayb alcaasi fii safarina ujeeddo aan xaaraanayn buu u safray marka hore laakiin safarka dhexiisa macsiya ka dhacday kaasi rukasu safar wuu leeyahay kan kale laftiisu safarka dhexdiisa hadduu toobad keeno markaasay rukasu safarka ay u bilaabmayaan inta ka horeysa ayuun baanu lahayn xataa aaba ilaa goormuu qasrinaya ilaa uu soo noqdo oo uu soo gaadho halkii loo shardiyey marka hore dhaafistiisa loo shardiyey rukasu safarka oo cumraanu haddii suurulbeled uu dhaafo markaasi rukaw safar u bilaabmayaan suurulbeled markuu soo galana rukaw safarki way ka go-ayaan haddaanu beledku dayr lahaynna cimraankiisa dhismayaashiisa u baaleeya markuu dhaafo ayaa ruksooyinka safarka u bilaabmayaan dhismayaasha markaa u baaleeya markuu soo gaadhana rukasu safarki way ka go-ayaan wa sharuhu buu ihi qasriga shardigiisu anniyatu waa niyeysu uu qasrinta niyeysto fi lxraami fii xaali lixraami marka uu salaada xidhanayo waa inuu niyeysto haddii aanu waaye wa tarku maa shardigiisu waa shay ka tegistii khaalafa khilaafay qasrinta oo munaafi lilqasri ah qasriga ay isdiidayaan fi dawaami ay cala dawaami si joogtaa uga tago salaada bilowgeed ilaa dhammaadkeeda wajaasa waxaa bannaan an yajmaca inuu isu geeyo bayna alcasrayn labadii casr waa duhri casri fii wakti ixdaa dayni labadaa midkood waktigeeda isugu geeyo kalcishaayeni sida labadii cishaaye oo kale waa maqribkii cishaayegii kamaa yajuusu siday ugu banaantay waa madarkii taas inoo dambayso waxaa shuruudda qasriga ka mid ah inuu salaada gaabinteeda niyeysto markuu xidhanayo maca alixraam haddii aanu niyeysan qasrin iyo gaabin dee asalku dhammaystir buu ahaaye dhammaystir bay salaaddu ugu xidhmaysaa laakiin soomaalidu qasri baa ay xidhanaya waxbay dhahdaan qasri la xidhaa ma jiro ee waxaa jira qasri la niyeysto marka salaada la gelayo kaasaa jira waxaa kaloo shardiga wax kasta oo salaada gaabinteeda ay isdiidayaan inuu ka tago min ibtidaai salaati ilaa intihaaiha salaada min awaliha ilaa akhiriha bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda waxa ay qasriga isdiidayaan maxaa ka mid niyat litmaam inta uu salaadaa ku jiro waa inaanu niyeysan dhamaystir intuu salaadaa ku jiro hadduu dhamaystir niyeysto qasriga uma banaana ama salaadii uu qasrinteeda niyeystay isagoo ku jira ayuu ku xidhay mid salaada dhammaystiraya oo an laa an laa yaqtadiya bimutimin fi juzin min salaati cibaaraadkii dee safiinado safiinada sidan ugu celcelinaya baa iska sidii maxfuud oo kale iska noqotay waa inaanu ku xidhan mid salaada dhammaystiraya fii juzin min salaati salaadiisa qeyb ka mid un isagoo ku dhex jira washaruhu buu ihi anniyatu waa niyeysi fi lixraam fi xaal ixraam niyeysto watarku maa weeye shardigiisu shay inuu ka tago khaalafa khilaafay qasrinta fi dawaami si joogtaa waa inuu uga tago min awali salaati ila akhiriha wajaasa waxaa bannaan an yajmaca inuu isu geeyo bayna alcasrayni oo fii waqti ixdaadeyni labadan midkood waqtigeeda isugu geeyo bimacnaa jamcu taqdiim iyo jamcu taakhir labaduba waa u banaayen musaafirka labadabana rasuulku alayh salatu salam waa sameeyey kalcishaayni sida labadii cishaaye waa min baabi taqliib duhur iyo casarna casrayni buu ihi maqrib iyo cishaayna cishaayni buu ihi waay marka sideebaa fiican haddii isaga oo naazila oo meel degay salaaddii hore waktigeedu usoo galo jamcu taqdiimka afdala haddii isagoo saa'iroo soconaya salaaddii hore waktigeedu usoo galana jamcu taakhiirka afdala inuu dib u dhigo kamaa yajuusu buu uhi siday ugu bannaan tahay aljamcu isugeynti lilmuqiimi kii muqiimka ay ugu bannaan tahay bimatarin roob sababtii laakiin hase yeeshee maca taqdiimi yajuusu waa bannaanya daalika jamcintaa roob awgii loo jamcay labadii salaadood maca taqdiimi horumarin tii dambe la hormariyo oo jamcu taqdiim laga dhigo maceedu muu bannaanye in matarat buu bannaanya hadday samadii da-do cinda ibtidaai lbaadiyati ta uu ku bilaabayo ta hore ah marka uu bilaabayo haddii ay samadu da-yso roobka u jiro wa khatma wa cinda khatmiha markuu khatimayo uu ka salaamo naqsanayana haddii roobku u daayo wa fi ibtidaai thaaniyati ta labaad markuu bilaabayana haddii ay samadu da-yso liman mid baa loo baneeyey jamaca roob awgii salaadii loo jamcinayo yusalii tukanaya fii jamaacatin yana jamaaco dhexeed ku tukanaya idaa jaa idaa yajiwa hadduu ka imanayo weliba min baciidin meel fog idaa jaa waa hadduu imanayo masjidan masaajid min baciidin meel fog uga imanayo naal ada ee wayanaaluhu uu gaadhayo aladaa dhib bisabab maطr roobka sababtii wa sharuhu jamaca safar iyo roob awgiiba loo jamcin labada salaadood shardigiisu anniyatu waa niyeysi la niyeysto jamcinta fi lula salaada hore inta lagu jiro wamaa rutiba ay wa tartiibu weeye iyo in labada salaadood la jamcinayo si ay u kala horreeyen loo kala horreysiiyo albudaa'atu bilula buuha safino tii horreysay in lagu bilaabo oo shuruudu jamcu taqdiimka afar buu ka dhigaa shuruud jamcu taakhiirkana labuu ka dhigaa walwilaa weeye shardigu labada salaadood in la xidhiidhiyo oo qadar laba ragcadood la tukan karo aan loo dhexaysin wain tayamamaa yacnaa haba gebagabaystaba labada dhexdooda taasi dhibi mayso ay laa yaduru faslu tayamumi alfaslu baynama bitayamumi dheh waaya halkana wuxuu kaga hadlayaa qof muqiiman musaafir ahayn oo haddana ay u bannaantay salaad inuu jamciyo waa kee waa kii roobku uu ku da-aayey jamaca u bannaan ka roobku ku da-ay waa jamcu taqdiim hadduu salaadii dib u dhigo garan maayo waktiga ta dambe inuu roobku socon doono inuu joogsan doono wax isaga ku xidhan maaha waxaa kaloo shardi ah oo jamcan roob awgii loo jamcinaya shardi u ah in salaada hore markuu bilaabayo uu roobku da-ayo salaada hore markuu dhammaynayana roobku inuu da-ayo ta labaad markuu bilaabayana roobku inuu da-ayo saasaa shardiga cudurdaarka waa inuu qaa'imiye waxaa kaloo shardiga inuu jamaaco ku tukanayo haddaanu masaajid ku tukanayn hadduu masaajid ku tukanaya jamaacadu shardi maaha haddiise meel aan masaajid ahayn uu ku tukanayo oo kelidii uu yahay inuu roob awgii salaada u jamciyo ama banaana waxaa kaloo shardiga haddii uu jamaacadii masaajid ku tukanayo inuu masaajidka meel fog uga yimi hadduu masaajidkuba gurigiisa ku dhegan yahay wax dhibin aanay ka soo gaadh ahayn tegitaanka masaajidka iyo noqoshada salaad dambe uu ugu noqdo jamcintii roob awgii loo jamcin ma banaana waxaa kaloo shardiga masaajidka tegistiisa in dhibaata ay kasoo gaadhayso haddaanay dhibaataba kasoo gaadhahaynoo hoose uu iska sii hoos marayo marana aanay ka qoyahayn jamcintii markaana ma banaana waxaa kaloo labada jamacba jamaca safarka iyo jamcu maarka ee jamcu taqdiimka waxaa shardi u wada ah inuu jamcinta niyeysto salaada hore intuu ku jiro walow maca salaami salaamo naqsigeeda baa la niyeystay waxaa kaloo shardiya see u kala horreeya inuu kala horraysiiyo waxaa kaloo shardiya inuu isku xigsiiyo oo aanu wakti dheer u dhaxaysiin waktiga dheerina oo waktiga laba ragcadood oo khafiifa oo biaqali mumkinin lagu tukaday lagu tukan karo iyo wixii kasii badan laakiin waxaa intaa ka yari waa wakti gaaban waa fasli qasiira oo muwaalaadkii jari maayo haddii markaa u dhaxaysiiyo gebagabaysi iyo weysaysi iyo xataa biyo raadin iyo hadduu udhaxaysiiyo taasi xidhiidhintii ka jari mayso wuxuu ihi kamaa yajuusu siduu siduu u bannaan yahay aljamcu isugeyn iyo kulmin labadii salaadood la kulmiya lilmuqiimi kii muqiimkan musaafirka in siduu ugu bannaan yahay bimatarin roob sababtii laakiin hase yeeshee yajuusu waa bannaanya daalika jamaca roob awgii loo jamcinaya maca taqdiimi horumarin maceedu wuu bannaanyay in matarat buu bannaan yahay hadday daado ee asamaa cinda ibtidaai baadiya ta uu horaysiinayo ee uu ku bilaabayo marka uu bilaabayo wakhatmihu cinda khatmiha iyo markuu gebagabaynayo wa fi ibtidaai aaniyati ee wa cinda ibtidaai aaniyati iyo ta labaad markuu bilaabayo oo salaadii hore iyadoon laga bixin buu roobkiiba go-ay jamcinima jirto markii laga baxay laakiin tii labaad weli aan la xidhin buu roobkiiba go-ay oo uu noqday midaan maradaba qoynahayn jamcinimo jirte taa waa in waktigeedii lala sugo liman yusalii baa loo baneeyey ka tukanaya fi jamaacati jamaca ku tukanaya idaa jaa hadduu yimaado masjidan masaajid oo min baciidin meel fog uga yimaado wanaala alada wayanaalu u gaarhaya aladaa dhib hadduu roobka soo dhex qaado wa shartuna aniyatu waa niyeysi jamcin uu niyeysto bisababi safar aw ilmatar jamca taqdiim fi lula ta hore dhexeeda waa inuu niyeysto wamaa rutiba ee watartiibu iyo waa see u kala horreeya in loo kala horreysiiyo iyo walwiilaa isku xigsiin wakti dheerna loo dhexaysiin wain tayamama yacnaa haba gebagebaystabe ay laa yaduru alfaslu baynahuma bitayamum waljamcu buu ihi jamcin bitaqdiimi waljamcu isugeyn bitaqdiimi horumarintii dambeysay la hormariyey la isugu geeyey wataakhiiri dib udhigistii horreysay la dibdhigo la isugu geeya kainun waa mid ahaaday bixasabi اlarfaqi sida u sahlan lilmacduuri ka cudurdaarka leh yanaa jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir labaduba horta waa bannaan yihiin laakiin labada keebuu samaynaya ta hore waktigeedu isugu keenaya waa jamcu taqdiim mise ta dambe waktigeedu isugu keenaya jamcu taakhiir buu samaynaya wuxuu le waa sida u sahlan qofka cudurdaar awgeed labada salaad u jamcinaya waa taas marka sidaa waa loo sharaxay si kalena waa loo sharaxay beytkan labadubana waa saxan yihin oo sida kale waxa waa in la dhahaa waljamcu isugeyn bitaqdiimi horumarin la ysugu geeyey wataakhiiri dibudhigis la ysugu geeyaa kain waa mid ahaaday bixasabi ilarfaqi sida u sahlan lilmacduuri kii loo cudur daaray fii maradin bimaradin xanuun loogu cudur daaray wajawaasu daalika arrinkaa bannaanidiisu waa in xanuun awgii laba salaad loo jamciyaa qowlun wey oo xukiya shaafici laga laga xikaayado laga waramay wa quwiya waa la xoojiyey xagga daliil ahaan wakhtaaro waxaa doortay xamdun oo khataabi ah wa yaxya nawowiyu baa doortay markaasaana waa la odhan karaa labada beyd waa la isku xidhi karaa waana la kala jari karaa haddii la kala jarana waxay noqonaysaa in la idhaahdo waljamcu jamcin bitaqdiimi horumarin lagu isugu geeyey wataakhiiri dibudhigis la isugu geeyey kain waa mid ahaaday bixasabi ilarfaqi yanaa sida u sahlan lilmacduuri ka loo cudur daaray oo musaafirka ah fii maradin waljamcu jamcin beyna salaateyn labadii salaadood la jamciyo fii maradin bimaradin xanuun sababtii loo jamciyaa qowlun weeye qowlkaasoo xukiya shaafici laga sheegay wa quwiya waa la xoojiyey min jihati daliil baa la xoojiyey wakhtaara waxaana doortay oo daliil ahaan ku doortay xamdun oo ah khaaabi saaxibu macaalim sunan wa yaxya nawowi baa doortay sidaa majmuuciisa ku taala maawardina saasuu doortay marka in laba salaadood xanuun awgii loo jamciyo sida muctamadkaa fi lmadhab ma banaana laakiin qowl markaa hayru muctamada oo shaafici baa jira waxaana daliil ahaan ku doortay madhab ahaan maa daliil ahaan waxaa ku doortay khaaabi iyo nawowi iyo maawardi iyo dee aimo shaaficiye ah waana sidaa saxiixa ah oo mashaqatulmarad shaqatulmatar mid ka daran bay noqon karta qofkii roob yar baa da-ayo oo marada un ka qoynaya markaasaa loo baneeyey inuu jamciyo qofkii xanuunsanaya ka warna kadeedka ay ku ahayd inuu salaad walba waktigeeda tukado inuu jamciyaa u banaantay labadana ta u sahlan unbuu samaynaya jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir oo haddii salaada hore waktigeeda xanuunku ka fududyahay jamcu taqdiim buu samayn haddii ta dambe waktigeeda xanuunku ka fududyayo xumadda iyo dee kaarku waktigaa uu sahlan yahay siduu u bartay jamcu taakhiir buu samayn doonaa wlixtiyaaji xaadirin lam yujiz mina siwa bnu mundirin wlmarwazi buu ihi addamiiri qof muqiima oo xaaja un ay u qabatay jamcinta inuu labadii salaadood jamciyo cid annaga naga mid haddaanu shaaficiyeno ku tagtay ma jirta buu ihi ibnu mundir iyo marwazi mooyaane waana imaamaani cadiimaani min ahli اxadiid wاlfiqh waxay dhahdeen aljamcu lilxaaja iyadoo safar aanu jirin oo roob aanu jirin oo baqa aanu jirin mararka qaarkood waa la yska jamcin karaa bayna salaateyn lixaaja xaajo kaloo kuwa aan ahayn iyagoo ku bineeyey adilada markaa caamka ah rafcu lxaraj can ilumma tilmaamaysa wama jacala calaykum fi diini min xaraj yuriid allahu bikum lyusr walaa yuriidu bikum alcusr ina diina yusrun walan yushaada diina axadu ila halabahu adiladaas iyo xadiidka ibn cabaas nebigu wuxuu jamciyey duuri casr maqrib iyo cishaa min gayri safarin walaa maطar markii la weydiiyey ibnu cabaas araada an laa yuxarija ummatahu buuri wuxuu rasuulku u jamciyey si uu ummadiisa ugu muujiyo aljamcu lilxaaja inuu bannaan yahi oo aanuu ummadiisa xaraj iyo culays u gelin oo waxaa jira xaajooyin safarka iyo roobka iyo xanuunka iyo ka daran waa dhakhtarkii gelaya tusaale ahaan camaliya jiraaxiya qaliin obereshi buu gelaya wakti dheer qaadanaya waa ardaygii gelaya imtixaanka saacadaha qaadanaya waxaa la yihi sheekhu maqrib kadib baad gelaysaa maqrib ka hor baad gelaysaa ilaa bacd alcishaana imtixaanku u soconaya ikhtir bayna alamreyn inaad shahaadadaadii iskaga daysood ka tagto iyo inaad waktigaa imtixaanka gasho yajuusu lahu ljamcu bayna almaqrib walcishaa maqribka inuu dib u dhigto lilxaaja xaajadan taagan awgeed wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira